sax sida aad u maqashay waxaa waaye ninka sarkaalka waa nin uu keenay gaari cabdibilow bashiirka u saaran yahay marka waa sida aad u maqashay w waaya marka sarkaalkan ma ma shaksi keliyu ahaa mise ciidan baa la socday maya sarkaalka ma dhaanta aan aan keenay keligiis buu ahaa wuxuuna watay gaari oo cabdibila oo noo loo yaqaano cabdibilayaashan oo qoryaha dhishika uu saaran yahay oo isag buu watay marka keligiis buu ahaa halkay ka keenteen marka hore
gaarigaas wuxuu kala soo baxay meel oo jubooyinka uu ka keenay marka wuxuu la imaaday deegaanka diinsoor
waya marka adigu waxaa qayb ka tahay miya saraakiishii diinsoor kasoo waday ee baydhabo geeyey si fiican waan gartay marka ka waran bal ma ma waxuu sitay gaarigaas marka laga reebo iyo qorayga saaraa maxaa kaloo dheeri ah wuxuu watay qori oo ak forty seven ah oo asaga gacantiisa ka waday iyo booskiisa u watay marka wax ubo kale oo kale wata ma jirin gaariga oo qoriga dhashika uu saaran yahay qori aaka u watay waaya marka xiriiro oo ilinsi sameeyey baa suurto gelisay mia in diinsoor isku soo dhiba ciidanka jooga si fiican qolyahan beryahan waa la socotaa inay ayaga naftirkoodaba ay kala carar ay joogaan ay kala shaki badan uu galay oo dhibaatooyinka dagaalka iyo dhibka badan oo macnaha uu ku dhacay usan u adkaysan karin intaas dhibaatada markuu arkay buu wuxuu door biday inuu nala soo hariiro anagana si fiican baan usoo dhaweynay so marka wad wada hariirkii aan la sameynay darteeda buu nooga imaaday marka si fiican waan usoo dhaweynay insha allah ku kale oo lamidan waan soo dhaweynaynaa id walba oo qaldaadkaas kasoo baxayso oo dawladda usoo haroonayso si fiican baan usoo dhaweynayna insha allah waaya waan gartay marka hadda sarkaalkan halkee keentay ma baydhabaad keenteen mise
ha baydhabaan keennay sarkaalkaas baydhabo uu jooga hadda waaya marka baydhabo ma xarun baa jirta oo ragga soo gooso shabaab aa la geeyay mise waa un saraakiishu yuu la kulmayaa maya ninkaas hadda saraakiishu la jooga meel gooni oo la geynayo ma jirto waxaa la noolaanaya umadiisu la noolaanaya si walba oo rabo baan ula macaamilayna insha allah waaya asaga marka asalkiisii hore shabaab muxuu ka ahaa ma ma la wadaagteen wax ma ka wadisan ha shabaab waxaa saraakiisha oo gaadiidku ka mid ahaa saraakiisha uga sarsara oo log looga aaminsan yahay oo baabuurka oran gacanta ku haydu ahaa marka dhinaca gaadiidku u qaabilsanaa waan gartay marka maxay taa waxa ku qasbay marka oo keentayba in isku soo dhiibo maamulka oo baydhabo a geysaan haddaad su-aale ka weydiisan arrimahaas
had waad dareemi kartaa dib u dhaca uu ka yimid nimankan waxay ahaayeen dad markii hore dulmi ku heshiiyey dulmigana waa uu socon waayey marka taas unbaa ka qasabtay wuxuuna go-aansaday inuu macnaha goori goor tahay oo macnaha uu dhinaca dawladda u haroodo marka taas baa ku qasabtay waad og tahay inay dhibaatooyin badan ay jiraan ay dhabarjab badan uu ka yimid oo weeraro badan dhinac walba hadday yihiin dawla maamul goboleedyada hadday tahay dawladda federaalka ee aan loo kala harin oo meel walba dhinac walba ulees uu ka saaran yahay waad dareemi kartaa owalbana waxay ahaayeen jahwad oo macnaha duurkaas ku jirto markay dhibaatadii iyo habadii u adkaysa waayeen ayaga gudahooda is aamini waayeen marka sidaas darteeda wuxuu doorbiday ninkaan inuu macnaha iska soo dhigo dawladda
waaya marka guud ahaanba dadka soo dhiibaya ee shabaab ka tirsan waa dad deegaan ahaan kasoo jeeda un gobolka bamiya
waad dareemi kartaa dhammaan horta dadkan siday u badan yihiin waxay kasoo wada jeedaan gobolooyinka o dhan ay kasoo wada jeedaan laakiin gaar ahaan gobolkan hadda koonfur galbeed la yihahdaa macnaha hooga hadda uga badan yihiin marka beryahan saad la socoto koonfur galbeed hal qof maaha laba maaha saddex maaha waad dareemi kartaa beryahanba saad haddaad maqashay mar waxaa waaye shan afar lix toddoba toban bay u imaanayaan mid wax hal qof la sheegi kara maaha laakiin hal qof hadda maanta la sheegay waa nin gaari oo qori uu saaranyahay beryahanba waa shan lix toddobay u imaanayeen haddadaan aan kula hadlaayo waxaa soo gaaray degmada bedgaana laba qofood oo qoryahooda wadato shalay mehe garaad waxaa soo gaaray afar qofood oo qoryahooda wadato marka saasun bay iska soo daba socdaan waaya dadkaasoo dhan hadda inay soo dhiibaan maxay tahay yaa yaa fudanaya ma qeyb uu ka yahay sheekh mukhtaar inuu sahlaya arrintaa maya sheekh mukhtaar keligiisa ma aha waa iskaashi oo ay sameeyeen hadday yihiin madaxda sare ee koonfur galbeed hadday tahay madaxda dhexe hadday tahay saraakiisha ciidamada shacabka dhammaantooda ay u istaageen cid walba oo ay khusaydo oo meeshaas ku jirto siay ugu soo saari lahaayeen bay u taagan yihiin waana ka soo saaraynaa insha allah habadna waan uga soo saaraynaa hadalna waan uga soo saaraynaa insha allah waay waan gartay hadda sarkaalkan iyo weliba gaadiidkiisa ka sokow iyo labada qof haddii sheegtay jimcihii oo kale rag baa soo dhiibay kuwaas ayna tiradooda maxay gaarayeen
fiican jimcihii nia waa laba qaybood bay iska soo dhibeen afar qofoodna waxay iska soo dhibeen oo nina sirkaal uu yahay saddexna istaafkiisa ay yihiin berdaal ay iska soo dhibeen in kaleo asagana sirkaal oo kaligsan dhinac labaatan birood buu kasoo galay bay dharuu soo gaaray jimcaha keligeedu waxaana soo gaartay shan qofood
waaya dadkaasoo dhan markaa halkee la geeyey qaabsidaase ciidamadu la dhaqmayaan
a nia waa dareemi kartaa dad cusub oo hadda imaaday adig nafsirkaaga wax badanaad ka dareemi kartaa anaka ma aburinayno mana dhibaataynayno wax oo dhibaato handadaad oo hadda laga sameynayno ma jirto si tartiib baan usoo dhaweynaynaa nin walbana waxaan kala tacamulaynaa sida rabitaankiisa iyo si amnigiisa uu ku jirto baan aan ula shaqeynaa insha allah waaya marka dadkan hadda issoo dhiibaya shabaab ka tirsan kulley waxay sahlaysaa mia in idinka yaraado culeyskii iyo weliba wararadii al-shabaab ay kaga imaanayay dhanka iyo gobolada
ha nia waa dareemi kartaa horta meeshaan wax uleyso badan baa iska jiray marka ayagana naftirkooda dhibaato badan baa haysatay oo duurkaas bay ka go-doonsanaayeen marka inkastoo hadda isbedel uu jiro isbedelada unbay ka faa-iideysanayaan ayagana kulle wixii uu kasoo harana kulle waajibaadkoodan bay mari doonaan waad ogtahay sida aada la socoto dawladda federaalka naftirkeed waxay ka baaqday inay maanaha iskaga soo baxaan dhibaatadan ay kasoo baxaan dadkooda ay dhexda kasoo galaan maamul gobolada waa sida oo kale waa aad la socotaa inay ayaguna ay maanaha baaq taas oo kale ay jeediyeen marka ayagana taas un bay ka faa-iideysanayaan anakan waan soo dhaweynayna insha allah waaya marka hadda ninkan isoo dhiibay waa sarkaalkii ugu sarreeya soban inta hadda isa soo dhiibisay maalmahanba oo shabaab ka tirsanaa ka fiican laba dhan bay ku imaadeen sirkaalkan wuxuu ahaa sirkaalka oo dhinaca gaadiidka ah sirkaal kale oo asagana oo ninkanba haduusan uusan ka saraynin oo dhinac oo dhaqaalaha ahaan waa iska soo dhiibay oo dhinacan asagana uu ka yimid dhinacan gedaha geedaha kan ninka berdaal uu soo gaaray buu ahaa isagana dhinaca dhaqaalahu u qaabilsanaa marka waad dareemi kartaa hadday tahay dhinac dhaqaalihii hadday ka tahay dhinac dhinac walba waa iska soo dhiibayaan kolley anagana waan soo dhaweyna insha allah waaya dadkaasoo dhan hadda isoo dhiibay ma waxaa jira xeryo gaara loogu talagalay oo la geenayo
ha waad og tahay meel walba ay ka jirtaa dawladda dhexe ku jirtaa maamul goboleed ay ku jirtaa dadkan waa dad oo dhibaato badan uu soo maray ayagaaba waxay u baahan yihiin in nasiinyo la siiyo oo maskaxdooda dib loo soo celiyo oo loo soo neeleeyo waa dad macnaha maskaxda markii hore oo ku waashay sidii macnaha ay naftooda loo badbaadin lahaa nafta oo shaabkan looga badbaadin lahaa baa loo samaynayaa meel waxaa la geenaya ay ku nastaan ay isku dejiyaan ay dib ay adduunka ay usoo qabsadaan